بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله باب هذا باب من قاتل الروح الدقالما لتكون سيء نقطة كلمة الله كلمة إلهي ودعوة الإسلام لما ليس ويالي أما ودينة إلهي بهم iyo alculyaa tasaraysa inay noqoto u dagaalamaa fahuwa kaas baa fii sabiili llahi ka ujeedadiisa iyo hadafka uu dagaalamaya litakuna kalimatullaahi alculyaa kaas baa ku sugan fii sabiili llaahi oo ajrigii halkaa jihaad lagu helaya kaas baa helaya haddii la dilana kaasun baa shahiid noqonaya xadaثna mحamd qal الإimaam raximah اllahu taعaalى bsnd bsnad bالsaabiq xadaثna mحamed bn الmusanى wbn bashaar wlafd lbn الmusanى qaala xadaثna mحamed bn jacfar qaala xadaثna shucbaة can cmr bn murata qaala samictu abا waئl qaala xadaثna abu musa الأshcariy ana rajula sanadka abuwaa-ilna waa shaqiiq ibnu salama hadhow baana magaciisu dariiqa dambe inooguba iman doonaa intooda kalena dee iyo isaguba waa dadkii aynu hore usoo aragnay marar soo aragnay ragga qaarkoodna labada sheekh ee muslim iyo labada ku-xiga gundar iyo shucba na waa dad aad ba riwaayaadkooda iyo axaadiistoodu ay kitaabka ugu badan yihiin iyo kutubta kale ee axaadiisaba wuxuu hi abu muusa alashcari ana rajula nin acraabiya reermiya reermiya ayaa ataa yimi annabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow arajulu nin yuqaatilu waa dagaalamayaa lilmaqnami haniimo iyo xoolaad heshid buu u dagaalamayaa warajulu nina yuqaatilu waa dagaalamayaa liyudkara si loo xuso oo dee shajaacadiisa iyo dhiiranidiisa iyo geesinimadiisa loo hadal hayo oo loo xuso magac ugu yeesho warajulu nina yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa in la arko makaanuhu waa meeshiisa iyo martabadiisa iyo waxa uu qabanayo ama uu tarayo in la arko oo adigu dee istusus buu u dagaalamayaa kaa horena waa dee ha lagu maqlo ha lagaa war warkaa fiican ha lagaa geeyo geesinimo leh kana waaba ha laba arko waa adigu sumac dee labadoodu waa dee baabkii riyaha iyo istususkun haddaba ujeedadu waxa weeyaan dadkan dagaalamaya waxaa jira mid isagu u dagaalamayo xoolaad heshi mid u dagaalamaya in la hadal qaado oo la xuso la ammaano mid u dagaalamaya in meeshiisa la arko iyo martabadiisa faman keebaa fii sabiil llahi faman ay faman huwa almuqaatilu fii sabiil llahi waa kee ka isagu ah ka u dagaalamay dee sabiilka ilaahay kaa ku dagaalamay ee dee nusuustu ay kuba timi ammaantiisa iyo madxigiisa iyo waxa sawaabka badan uu heliyo ajriga waa kee macnaa intaa keebaa fii sabiil llahi kaga sugan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man qaatala ruuxa dagaalama litakuuna si ay u noqoto kelimatullaahi kelimada ilaahay aclaa ta sarraysa ay u noqoto ee ka sarraysa dee diintiisu diimihii kale oo dhanba aclaa fa huwa fii sabiili llahi kaas baa isagu ku sugan ama jihaadkiisa iyo qitaalkiisu yahay qitaal fii sabiili llaahi uu noqonaya ammaan iyo madxigii uba yimi ruuxa caynkaas ee fii sabiili llahi kuba dagaalamayana kaas baa mudanaya shahaado iyo haddii laba dilo iyo ajrigii iyo darajaadkii waaweynaaye jihaad lagu gaadhayana kaas baa helaya taas baa rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidku duruq buu yeelan doonaa kollay macnahana markaan duruqdiisa wada gaadhnoon baanu xoogaa yar talkhiisin doonaa halkan laakiin bal cibaarada hore dee faman fii sabiili lahi faman huwa lmuqaatilu fii sabiili lah waa laqba ahaan baan ku laqbeeye man qaatala litakuna kalimat ullahi aclaa ficilkan takunu dee waa ama kaana waa kan ismiyo khabar qaata ismigeedii waa kalimat ullahi aclaana waa khabarkeedii waana lafdi mudakara e waxaan uu khabarka u noqdayna waaba muanas kalimat ullaahi litakuna kalimat ullahi hiyo alculyaana lafdi iyo riwaayo inoo dambaysaba weeye haddaba waxa adigu ay tahay halkan aclaa ee alculya aan loo odhani aclaa loo yidhi afcalu tafdiil haddii uu bal matalan isagii alaanu lahayn asan oo kale uu nakiro yahay alaanu lahayn ama dee aan la idaafayn eeg alla ma laha lamana idaafayn waxaa la laazimaa ifraad iyo tadkiir baa loo laasimaa macnaa ifraadka lama tasniyeeyo lamana jamciyo inkastoo waxaan dee uu af u dhacayo la fadilayaa tasniye iyo jamac leeyahay xadiidkii mashhuurka ahaa ama di'baani jaa'icaani ursila ilaa hanamin biafsada laha laba yey oo gaajaysan oo adi lagu sii daayey ma ahaanin kuwo uga fasaad badan wuxuu dadaalka uu ku dadaalayo sharaf iyo maal xagga diintiisa fasaadka oga imanaya waxaan uga jeedaa lafdiga xadiidku waa biafsada meeshiina tasniya ka horeysa ay khabar u dhacayeen baa halkani imaado camalkii laysa camal fase maa di'baani jaa'ican lama odhanina ka biafsadaa ee biafsada ifraad bay ku timi waana tan aan hayno haddii afcalu tafdiil nakiro uu yahay adigu bal matalan uu al aanu lahayn idaafana aanu lahayn iyada markaa waxaa la laazimaa in la ifraadiyo oo lama tasiyeyo lamana jamciyo waxaana la laazimaa in la tadkiiriyo lama ta'niisiyo bal matalan haddii laakiin nakiro loo idaafeeyo isaguna xukumku isma bedelayo laakiin haddii uu macrifo loo idaafeeyo laba wej baa ku yimaada in la tadkiriyo in la taaniisiyo haddii dee wixii lagaba warramaya muanas uu yahay marka uu sein waxa weeyaan al leeyahay dee iyada wuxuu noqonayaa kolba wixii uu la socday buu daabuqa ama daboolaya lamid noqonayaayo haddii uu dee tadkiir iyo taaniis iyo wixii kaleba taasunbuu waafaqayaa bal taas bay tahay oo sababta xadiidkaa biafsado keliya ay u timee biafsado aan loo odhanno waa arrintaas waa masaladan xadiidkana kelimatullaahi aclaa waxaa loo tadkiiriyey na waa loo ta'niisin waayeyna waxa weeye waa arrintan oo dee imaka afcalu tafdiilkii in idaafana waa ka dharla-yahay oo ma idaafaysna alla lama socoto oo jaanibkaa macrifo kumuu noqon bal taasi waa aclaa ama way noo dambaysaa alculyayo dee waan arki doonaa sababta oo daabitkan aan sheegayno ayaan jirin markaas ama waxaa kale xadiidka ku tacalluqsana waa inoo imanaya xadaثna abubakr بn abi shaybata wbnu nmayri waisxaaq bnu ibrahima wmحamed bn اlcalaaء qaala isxaaq akhbarana waqaala اlaakharuuna xadaثna abu mucaawiyata afartooduba abu mucaawiyun bay xadiidka ka wariyeene isxaaqna wuxuu ihi akhbarana abu mucaawiyata say caadadiisu ahayd qolooyinka kale saddexa kalena waxay yidhahdeen xadaثna abu mucaawiyata can ilcmashi can shaqiiqin shaqiiquna waa abu waa'ilkii sanadka inooguba sugnaa markii hore acmash inooguma jirin can abi muusa anahu qaala su-ila rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey can irajuli nin bal xaalkii iyo sha'nigii yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo waa geesi ha lagu idhaaho u dagaalamaya wayuqaatilu iyo rajul isa iyo nin dagaalamaya xamiyatan waa ficil iyo waxa weeyaa ba taas buu u dagaalamayaa iyo dee adigu isagoo dhowraya ama xuramtiisii qabiiladiisii iyo waxyaalaha caynkaasa difaacaya adigu ficil qabtay iyo bal matalan taasoo kale ama khayre iyo anafo iyo isagu quurhsidiid iyo waxyaalo ayuu u dagaalamayaa wa yuqaatulu iyo nin isagu dagaalamaya riyaan istustus ha lagu arko geesinimadaada iyo dee sad dagaalyahan u tahay haku ha muuqdeeno ha lagu arko taas u dagaalamaya ayaa la weydiiyo waxaa lagu yidhi ayu daalika waa madkuurkaas waa kuwa la sheegay niyadoodu ay taa tahay keebaad fii sabiili illaahi sabiilka ilaahay ku sugan oo dee ah ruuxa ajrigii iyo sawaabkii iyo darajaadkii sare lagu mudanayay aljiha alqitaal fii sabiili illahi keebaa isagu mudanaya faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man qaatala ruuxa dagaalama litakuna kalimat ullahi kelimada ilaahay si ay u noqoto hiya alculyaa imaka al buu leeyahay waana tan la ta'niisiye markaa hiya kelimadaas alculyaa ta sarraysa ama sarraynta badan ay u noqoto ninkii u dagaalamaya fahuwa kaas baa fii sabiili llahi sabiilka ilaahay kuba sugan وxdثnah إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna عيسى بن يuنس qال xdثna الأعمش عن شhقيq عن أbي موسى qال أنه qاaل أتynا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baanu u nimi faqulna dee waxaana riwaayada hore inoogu sugan nin أعrاabiyiin ahaa ninka su-aaشha isagu tawaliyay ama weydiinta faqulnaa waxaanu yihi ya rasuula اllahi الraجuل يuqاatiل midna xaal uu naga mid yahay shajaacatan geesinimuu u dagaalamaya fadakara milahu isagu riwaayadan tii horeba acmashu waa inoogu sugnaa laakiin abuu mucaawiya ka warinayey imikana ciise bnu yuunus baa abulacmash kaba warinaya haddaba xadiidkii hore ee aynu soo maray buu sheegay mid la mid ah ciise bnu yuunus oo de riwaayadiisana uu acmash ka warinayo bal xadiidka dariiqun baa inoo hadhay oo dariiqu bal waxaan u yar dib dhigayaa arrin kale oo ku yar sugan baan u yar dib dhigayaae bal xadiidka rasuulkii ilaahay baa su-aashan la weydiiyey dayna hortaalla jawaabtiisuna waxay noqotay man qaatala litakuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah manaa wixii la weydiiyey oo imika kuwiya dee kaas baa ku sugan sabiilkii ilaahay muu odrhan ee waa fasaaxadii rasuulka iyo ilaahay siintii ilaahay uu siiyey jawaamic alkelimo imaka hadduu yidhaaho kuwaasi kuma sugno sabiilka ilaahay dee intaa midna imaka kuwani kuma sugno dee kelimadii ilaahay inay tasarayso noqoto umay dagaalamin markaa fii sabiili illahi kuma sugnaaye iyaga inuu kuba jawaabo u yidhaah kuwaasi kumaba sugna waxay ixtimaali lahayd in looba qaato wixii aan intaa ahayn la magacaabay inay fii sabiili illahi kuba sugan yihiin wuxuu ku jawaabay jawaab jaamica oo dee cadna aan wax labsi aanay kuba sugnayn oo kuwan iyo kayrkoodba bal matalan jawaab u noqonayso ah in ruuxa isagu muqaatilkee u dagaalamaya diinta ilaahay tasaraysa inay noqoto taa ujeeddadiisu ay tahay in iyada taas haddaa meesha kaba saaraysa hadduu ilaahay aada ugu dhowaatid waajibkii halkan ku saarna aada gudatid ajri iyo sawaabaad heshid ilaahay ha kaaga raali noqdo umuurahan oo dhami way dee hoos gelayaanoo kama baxsanaa niyadana fiicanna kama baxsanaa ninkii ujeeddadiisu ay tahay litakuna kalimat llahi alculya kaasunbaa fii sabiili llahi ku sugan marka kii isagu u dagaalamayay aada xoola heshid kii u dagaalamayay mansib iyo darajaha lagu siiya dagaalkan kii isagu bal matalan ficil qabtay daraaddeed iyo xamiyo daraaddeed ama cashiiradiisuu daafacayo unoo dee xaq iyo xaqdarraba uu ku daafici taas wuxuu kaba cadhooday ama arrin kale bal taas iyo qadab iyo cadho u dagaalamayey taas kii isagu u dagaalamayey si dadku magac waaftooda ugu yeesho waa geesi iyo waa nin dhiiran ha lagu yidhaaho taasna xadiidka baabkan ka dambeeya aan arki doonaa waciidka weyn ee ruuxa usoo arooray intaasoo dhami fii sabiili illahi kuma sugna markaa fadligii badnaayee lagu helayay alqitaal fii sabiili illahi waxba kuma laha bal dee dembi baaba yeelanayaan inoo dambaysa waa waxay naar ku tegayaan baabu noqon xadiisna waa inoo dambeeya ama baabka kan ku xiga ayaan arki doonaa bal taas baa adigu xadiidkuu yahay oo macnuhu waxa weeye maaha un macnuhu ruuxani dagaal buu galay gaalo uu la galay taas arrinku ma aha ee niyada uu ku dagaalamayaa maxay tahay haddii niyadiisaasi niyadaa khaaliskaa ay tahay ee ujeeddadiisa iyo hadafkiisa koowaad ay tahay litakuuna kelimatullaahi alculya taas ay tahay waa dee ajrigii iyo ammaantiiba ay dadkaasi lahaayeen uu yeelanaya haddii laba dilana shahiidkaas buu noqon laakiin kol haddaan niyadaasi jirin inkastaba ha dagaalamo oo ha dagaalamo oo waxaanay dadka kale qaban haba qabtee wax ajriyuu yeelanayaa maba jirto dee fii sabiilillahina ma aha dee niyadaas baa camalkan uu laba imanaya dhibta badan ka baabiinaysa niyadaa aan fiicnayn ee uu kuba dagaalamayo taas baa xadiidku kolley inooguba sugan وxadثna isحاq بن ibrahim qال أخbarana jrيr عan maنصuر عan abي waئl عan abي muسى الأشعriي bal xadiidku kale waa xadiidkii hore un waxaan arkaynaa isحaaq ibn rahawey xadiidka ayn duruqdiisan khaasatan dariiqii saddexaad laga dariiqii labaad laga bilaabo iyo labada dariiqi kaleba waa ku jira markii hore abu mucaawiya xadiidka ka maqlay markii labaad eeg isxaaq ibnu ibraahim ciise ibnu yunus baa u sheekha marka saddexaad jariir ibnu cabdilxamiid ayuu kaba maqlay oo mu odhan xadiidkaasi waa kan maqlay ee sheekh fulaan kaba maqlay dib uga maqlayo waa saas oo dee intaasoo dariiqiyo intaasoo ayay maqli jireen oo kolkol bay casharaad mashaayikha xadiid keliya ka maqli jireen be bal isxaaq ibnu ibraahim baa muxuu ihi jariir ibnu cabdilxamiid mansuurna waa ina muctabiraba waa ila waa shaqiiqii marka horeba aan haynay can abi muusa alashcariy ana rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can ilqitaali dagaalkii fii sabiili اllahi caza wajala weydiintiisna waa tano faqaala wuxuu yihi arajulu nin bacda dee annaga naga mida yuqaatilu waa dagaalamayaa qadaban cadho daraaddeed u cadhooday ayuu uba dagaalamayaa way qaraadhadu hadday tahay dee qadab lilaahi taasu ay tahay iyo lidiinihi waa iyadu dee taa hore niyadan imika ma xumaynayse wayuqaatilu waa dagaalamayaa xamiyatan waa anafaya hayro iyo muxaamatan can markaa cashiirati iyo ilaalin iyo daaficidu taa daafacayaaba u dagaalamaya bal maxaa keebaa fii sabiili illaahi ku sugan maxaa xukunkoodu raggaa yahay qaala wuxuu idhi abuu muusa odhanaya farafaca uu kor yeelay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ra'sahu madaxiisii buu ileyhi ninkii buu sare u eegay madaxiisii buu sare u qaaday oo xaggiisii buu sare ugu qaaday muxuu yidhi abuu muusa wamaa rafaca ma kor yeelin ra'sahu madaxiisa ilayhi ila rajuli ilaa annahu dee wax kala muumuu kor yeelin oon ahayn kaana inuu ahaa ninku qaa'iman mid taagan oo ninkan rasuulka ilaahay su-aasha weydiinayay rasuulkuna wuu fadhiyey isaguna uu taagnaa dee taas baa deeta keentay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu sare u eego ama madaxiisii bal xaggiisa uu dee u kor yeeloba taasuu sare u eego markaasaa taas bay ahayd wax kale may ahayn faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo jawaabaya man qaatala litakuna kalimat ullahi iyo alculyaa fahuwa fii sabiili illaahi kaas baa sabiil ilaahi kuba sugan xadiidka intiisa kale waan soo aragnay waa intan taagni isagoo taagan buu rasuulka ilaahay fadhiya ninkani wax weydiiyey halkan sharaxa waxaa iguba sugan xadiidka waxaan kaba qaadanaynaa inaanay wax dhiba lahayn an yakuuna almustafti waqaaqifan ida kaana hunaaka cudru min diiqi makaanin aw gayri haddii meeshii cudurdaar jiro ama meeshii baaba cidhiidhiyo meel u fadhiisto u banaani ma jirto ama wax kale uun haddii ruuxii fatwada dalbaya ninkii caalimkaa wax weydiinaya uu taagaya isagoo fadhiya inaanay ba'si kuba sugnayn taasi way inoogu sugan tahay ruuxii mutakalimka ee hadlayeyna ciddii uu la hadlayo inuu xaggeeda eegu u jeesto san rasuulka ilaahay yeela way nooguba sugantahe bal masaladan uu ishaaree ah ee ruuxii mustaftiga ahaa hadduu taagan yahay ruuxii wax weydiinaya ama muftiga ama caalimkiina uu fadhiyo haddii meeshii cudurdaarjeeya inaanay ba'si laha anay ku sugnayn xadiidkana lagaba qaatay kollay aimo kala duwan ayaa waxa weeyaan baa arrintan u daliishaday oo bal bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka dee jihaadna waa ku soo arooriyaa laakiin arrintiisii ay ahayd inuu xadiidkiida isagu waata la yidhaha fiqhu lbukhaariyi fii taraajimi xadiidka wuxuu fawaa-id iyo fiqi uu leeyahay uu isagu la soo baxo istinbaadkiisaas iyo dee waa nin mujtahiduu ahaa taasaa waxay keentaa abwaab kala duwan xadiidkii inuu ku soo arooriyo isagoo taraajimo kala duwanna u dhiganaya tarjamadna wax kale maaha waa xadiidka faa'iidadii ku sugnayd xadiidku wuxuu tilmaamaya uu deliishanayo hadal buu dhigan xadiidku u xujaysanaya macnaa xadiidkii baa taa ina tusayo daliilu ah weeye kan oo kale kitaabulcilmi waa kitaabka bilowyadiisa weeye kitaabulcilmi kitaabulwudu buu ka horeeya waxaa ka horreeyaba kitaabka isagu dee waaba dee bedru waxyi iyo iimaan unbaa kaba horeeya wax kale kama horeeyaan ayuu tarjamo u dhigtay bukhaari cibaaradiisna waxay baabu man sa'ala wahuwa qaa'imun caaliman jaalisan bal waxaa baabkii ruuxii isagoo taagan weydiiyey caalim fadhiya markaasi xadiidkeennan iyadoon jihaad dhaweyn oo cilmi ay tahay ayuu halkan kusoo arooriya waa arrintan iminka imaam nawowi tilmaamayo istinbaadkeed iyo istidlaalkeed oo inaan ba'si iyo dhibi ku jirin haddii cudurdaar jiro qurdubiga raximah llahu tacaala isaguna isagoo masaladan sheegaya bal san hadalka nawowi waa cudurdar hadduu jiro sa meeshii oo cidhiidhiya iyana bal markaa macnaha isna shaaraya ya wuxuu hi xadiidku wuxuu daliil u yahay in ruuxii saa'ilka ahaa inuu weydiiyo ee taagnaa caalimkii isagoo fadhiya inuu wax weydiiyaa inay bannaan tahay weeye laakiin wuxuu leeyahy waa hadday xaajo iyo cudurdaar waa sida nawowi yidhi ay taas keento ee wuxuu leeyahay taa iyaga hadalkoodu macnuu yahay waxa fiican oo mudan ruuxii saa-ilkaa u mudan dee inuu fadhiisto si deganna uu wuxuu weydiiyo wuxuu soo qaataa markaa qurdubi mufhimkiisa jibriil calayhi salaam markii uu rasuulka ilaahi u yimi wax weydiinayey waa kan hortiisii soo fadhiistay ee deetu markaasuu su-aashii weydiiyey oo kale macnaa dee waa adabkii iyo sii mudnayde laakiin haddii cudurdaar jiro ama dee taasi ba'si kuma sugna ee haddii kale waa laga rooyaa macnuu yahay wey baabu man qaatala liriyaaya wa sumcatii istaxaqa naara adakani baabun man qaatala ruuxa dagaalama liriyaaya istusus u dagaalama iyo wa sumcati oo dadkii ha ku arkeen weeye ama se ha lagu maqlo waa saa lidikrigaa horeynu soo maray liyudkara iyo liyura makaanu labaduba waa halkan ha lagaa waramo ha lagaaga sheekeeyo dee geesinimadaada iyo bal taas oo kale ama ha lagu arko adiga taas buu u dagaalamayaa iska daa ajri iyo sawaab uu hele hadagaalana waa la dagaalamayaa waaba naar buu mudanayaa istaxaqa naar iyaga un mahay qolooyin kale ayaa la socda waa xadiid ayta inaan aada ugu fiirsano isagoo markaa wuxuu yihi muslim xadaثanaa yaxya bnu xabiibin alxaarisiyu qaala xadaثanaa khaalid bnu اlxaarisi qaala xadaثana bnu jurayjin قال xdثnي يuنس بن يوسف عن سلaيمان بن يasاaر qال أنه qاaل snadku kolley waa sanad dee dadka qaarkood aada ha ugu yaraadeen kitaabka eh aynu soo maray oo ninkan يuنس بن يوسف بن ximاas bay idhaahaan waana nin saadiso kaba midoo ثiqo ah iبن xibaan ba isagu wuxuu sheegtaa in magaciisu yahay يuسف بn يuنس uu isweydaariyaayo ciddii bal matalan sidaa si ka duwanay inay wahamtee laakiin dee san baa kutubtii inoogaba sugan yunus ibnu yuusuf ibnu ximaas horeanaynu kitaabka usoo aragno oo meel hore ayuu inooguba horeeyey sulayman ibnu yasaar isagu waa nin imaamah caabid caalim ahaa caabidna ahaa bal wuxuu kaba mid yahay fuqahadii madiine toddobada ahayd oo waa caalimkii madiine waqtigiisii isagiiyo amsaashiiyo mudaradiisii cilmigu iyo dee caabidkoodii iyo muftigoodiiba weeye oo sulayman ibnu yasaar mawla umi salama waana taabici dhexe aynu horena kitaabka ugu soo aragno caddaa ibnu yasaaroo isna siqana ahaa caalimna ahaa waacid ahaa ayo caabidna ahaa ayay walaalayeen asalkooda waa reer farise ayay walaalayeen iyo rag kaloo dee labanoo kaloo iyaduna markaa dikrigooda u yimaadeen laakiin waa labadooda ugu mashhuursan oo waa adigu cibaadona way lahaayeen badan cilmi aada u badanna way lahayd ninkana dee ninkaa kale waaba kasii horeeyaayo waa kaa fuqahadii madiine toddobada ahayd ayuu kaba mid yahay sulayman ibnu yasaar qaale wuxuu uhi sulayman tafaraqa annaasu dadkii baa ka kala tegey can abi hurayrata abu hurayra macnaa abu hurayra waa lagu urursanaa dad badan baaba la joogay waaba madiina dad badan oo dee cilmi ka dhegaysanayay axaadiistii uu sheegayay dee markii dee majliskii muddo uu fadhiyey ayay dadkii xaajadoodii markay qaateen ay dee waxa weeyaan wixii ay maqlayeenna maqleen bay ka kala tegeen abu hurayra markaa ee gooni noqdayba adigu dadkii dee intoodii badnayd weeye buuq iyo izixaamka iyo wixii baa meeshii ka baxay faqaala lahu wuxuu ku yidhi waa liabi hurayrata naatilu ahli shaami reer shaam naatilkoodii naatilu ahli shaami ayaa wuxuu ku yidhi ayuha shaykhu sheekh yahow naatilu markaa kolley waxaana inoo dambaysa malaa lafti xadiidka dariiq labaad un buu yeelanaya oon dariiqan ahayne naatilu min shaamiyu taas baa inoo dambaysa marka macnuhu waxa weeyaan horta naatilkani waa magac calama weeye magac calama ee nin reer shaamana uu ahaa reer shaam naatilkoodii oo waa nin kolley lana yaqaanay umaradii mucaawiyana kaba mid ah ama umaradii reer shaam kaba mid ahaa talabaad nine waxa weeye bal magaciisii weeye sharaxana qolooyinkiina haysa aniga waxay taala naatil bnu qaysin alxizaamiyu shaamiyu min ahli filastiin wahuwa taabiciyu wakana abuhu صaxaabiyan aabihii qays صaxaabi buu ahaa waa reer filastiin ama filastiin waana nin taabiciya ee laakiin waxa ii taala dee arrintaas alxizaamiyu waa kitaabkaygay taallaa qisqooyinkiina war uma hayo waxa kuba sugan waana khada kitaabkayga horta kuba sugan hadday idinka idinku sugantahay taasna waa khada uun ee waxa weeye ninkani xizaam shaqo kuma lahay waa aljudaamiyu weeye waa reer judaam oo halkan xada uun baa jiim ah zaduna zaal bay noqonaysaa zaalkii dhibicda lahaa waa aljudaamiyu taas bay tahay sawaabku yahay oo naatir bnu qaysin aljudaamiyu ashaamiyu min ahli falastiin waa ka wa kana naatilun kabiira qowmi qowmkiisa ragga ugu weynaa buu ahaaba adigu bal waxa weeyaan halkan riwaayo xadiidka kuma laha xadiidka sulayman ibnu yasaar baa warinaya uu joogay ee laakiin su-aasha buu la yimi abu hurayru xadiidkan ka soo saaray su-aashii ee laakiin isagu sanadkii inooguma jiree dikri un baa dhacay sheegid baa dhacday xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala taqriibkiisa isagoo sheegay dee umarada inuu kaba mid ahaa sheegayna lix iyo lixdankii hijrada in la dilay ayaa wuxuu yidhaahaa wuxuu ku leeyay dikri ama dikrigiisu wuxuu dhacay kitaabka nasaa-i macnaa dee ayuu dhacay calaama siinna waa siyaa waa dikrigaasun halkanna waa kan dikri u dhacay waxaa la arkaa amiiru lmu'miniina fi lxadiid ama xaafidu dunya marka halkan inaanu soo xaadirsan inuu halkan dikri ku leeyahay waayo taqriib waxaa ku sugan un nasaa-i buu dikrigiisu dhacay oo ayaa ku sugan de waana kan muslim ba inoo dhacay xadiidkan ee ee waxa weeyaan un adugu dee waktigaas baanu halkan malaa imaamku ama amiiru lmu'miniina fi lxadiid aanu soo xaadirsan un baan leenahay dilkan uu sheegayaana kolley markii yaziid ibnu mucaawiya dhintay mucaawiya labaadna dhintay kolley waa tii xarayana aynoo horreysay dikrigeede mucaawiya labaadna waa nin yaziidkani dhalay oo mucaawiyat ibnu yaziid la odhanayey aabihii dabadii baa dee baycadiisu dhacdee laakiin nin isagu malaa saalixana waha adugu xaggaas da-diisuna ma weyneyn waana xanuunsanayo waxba ma dhexgelin oo nin arrintaa dhex gala maaha muddo yarna aabihii uu kaba dambeeyeyba markaas baa dee kolley waxa yimi waxaa banaanaatay meeshii ayaa banaanaatay dee haramkii halkii ugu sarreysay dee madaxtinimada marka ibnu zubayr oo kale waa waqtigaa dee lala mubaayacooday ee weliba jihooyin badanna ay isaga imradiisii ay hoos yimaadeen shaam marka ay noqoto marwan ibnulxakam baa arrintii gacanta ku dhigay laakiin dad ku kacsan baa jirtay oo dee waaba ka halkaas daxaak la odhanay markii hore halkaas ba ahaa markii dambe waa la dilay ciidankoodii baa dilay nucmaan ibnu bashiir iyana waa tii waqtiyadaa laba dilay haddaba ninkan naati la yidhaaha ee reer shaame imakaan hayna waqtiyadaas khaasatan malaa markii marwaano dhintay cabdimelik ayaa laga yaaba arrintiisu inay soo gaadho waayo waa lix iyo lixdankii markaa cabdimelik ayaa joogaya muu noolayn taas ibnu zubayrna aad buu markaa u xoog badnaaba ayaa filastiin buu nin rawx ibnu zibbaac la odhanayay oo markii hore mucaawiye uu joogi jiray iyo deentii ayuu ka soo saaray oo wuxuu dadka ugu yeedhay ibnu zubayr in lala mubaayacoodo markaas baa dee qoladan reer shaam iyo halkaa joogtay ayaa adigu ninkaas waktigaasaa la dilay weye umuurahaas wey haddaba ninka naatil ee reer shaam baa wuxuu yidhi ayuha shaykhu shaykhow abu hurayruu la hadlayaa xadithnaa waxaad noo warantaa xadiiثan xadiiث xadiidkaasoo samictahu aada maqashay min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam bal xadiiثun weeye isagoo xadiiث mucayana maaha imaka xadiiث aad rasuulka ilaahay ka maqashay noogu waran oo noogu xadiiثba qaala nacam haa buu yihi haadaa halkani waa wacdi oo dee waxay u timaadaa dee waa tan oo ruux imaka mustakbir oo ku warsanayeen adigu dee waa tan jawaabta unoqotay ama mustafid bay jawaab unoqotahay kii wax kaa doonayeyna marka aad tidhaa isagoo ruux lagu weydiisay nacam aad tidhaa waa wacdun biaalib ayay noqotaa dee waa tan waa xarfu jawaab waa taa ahayde waa ballanqaad ugu ballanqaadayo ugu yaboohayo inuu waxan uu ka doonayo u yeelayo oo uu siinayo macnaa xadiidkii u sheegayo waaba kan oo wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ina أwala الnaasi dadka ugu horeeya oo yuqdaa la xukminayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama caleyhi isaga korkiisa macnaa la xisaabayo dee markaa jazihiisina uu dhacayo naar bay gelayaaye waa rajulu nin ustushhida macnaa laga lagu dilay dagaal gaalaad lagu dilay oo innaga marka la eego daahirka iyo dee siday noo muuqatay ilaa agtiisa arrintiisu ma aha waa ka duwaneyd ee waxa weeye dee agteena shahiidba kuba ah oo waa kaa dee dagaalkii gaalada laguma dilay fawtiya bihi ninkaas ayaa la keenayaa lala imanayaa arrinkuna nin keliya maaye waa jinsi baa looga jeedaa waa sifi baa looga jeedaa waa noocaas dee wixii sifadaa lahaaye facarafahu ilaah baa wuxuu garansiinayaa min atacriif weeye nicamahu nicamtiisii oo wixii nicam ahaaye la koobi kara inuu ugu nicmeeyey baa la xusuusinayaa loo sheegayaa la garansiinayaa facarafaha uu garanaya waa garanayaa markaas isagii qaala markaa ilaah baa wuxuu ku odhanayaa famaa maxaad camilta samaysay fiiha nicamtaas ee waa muqaabilkeed iyo shukrigeed maxaad adigu la timi ood samayso camala qaala wuxuu odhanayaa ninkaasi qaataltu waan dagaalamay fiika waa halkan inu dagaalamay shaki kuma jiro in la dilay shaki kuma jiro dagaal gaalaad inuu ahaana shaki kuma jiro ee waa arrintane adiga daraadda fiika ayaan u dagaalamay xata isturshiitu ilaa layga shahiid yeeloon shahiid kaba noqday taas buu odhanaya qaala markaa ilaahay baa odhanaya dee ilaahayna subxaanahu watacaala hin waxa weeye waa kaas oo dee wixii laaba lagu qarsanayay iyo wixii niye ahaa iyo wixii qarsoonaa isagu waxa weeye waa waxaa daahirka agtiisa kuba uu ogyahay kaba qarsoonaan ahayn oo dee wixii bal matalan laa takfa calayhi khaafiya ilaah baa deeta markaa wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay arrinkan aad tidhi adiga daraaddaa weeye been baad ku sheegtay kadabta riwaayo tirmidiyo xadiidka walow aan naatilkani aanay kuba sugnayne su-aasha malaa shufay nin la odhanayey uu markaa lahaa oo reer shaam ahaa markii dambena xadiidka tirmidi ee mucaawiya ayaaba la gaadhsiiye oo loo sheegay waqtigiisiina way hayden ayaa wuxuu markaas kuba sugnaa lafdiga tirmidi baan ujeedaa wataquul waqaalat ilmalaa'ikatu ama taquulu lmalaa'ikatu kadabta malaa'igtuna waxay ku odhanaysaa been baad sheegtay ilaahay muxuu ku odhanaya walaakinaka adigu been baad sheegtay markaan aad leedahay adiga daraaddaa baan u dagaalamay qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in la yidhaaho daraaddeedu un jari-un intaasaa doonaysa waa dhiiran yahay waa geesi taas baad u dagaalantay oo faqad qiila dee waxaad doonaysa waad heshay intaasay ahayd ujeeddadaadu waxaad doonaysay kiina waa lagu yidhi intiina waa la yidhi waa geesi ninkani waa lagu yidhi wixii markaa ajrigaaga iyo sawaabkaaga intaasoo aad doonaysa waad heshay intiiba uma umira waa la amrayaa fasuxiba waa loo jiidayaa calaa wejihi wejigiisa ayaa loo jiidayaa xataa ulqiya ilaa laguma tuuro fi naari oo malaa'igtiibaa dee la amrayaa inay jiidaan oy wejiga u jiidaan ilaa uu naar galo walciyaadu billaah kaasi waa mid warajulun mina nin weeye tacallama alcilma bal innagayna khusaynaysaa eega oo u fiirsada oo tacallama bartay alcilma cilmigiibuu bartay waa linafsi wa callamahu welibana waa baray oo cilmigii nin qariyey muu ahayn dee waxa weeyaan uu faafiyey oo waxbuu baray waqara aqriyey alqur'aana qur'aanka ayaanu aqriyey oo aqriyi jiray weeye fautiya bihi isagiina waa lala imanaya waa la keenayaa facarafahu ilaah baa wuxuu garansiinayaa oo dee waa loo sheegayaa nicamahu nicamtiisii aan la koobi karayne loogu nicmeeye nicmada cilmiga iyo qur'aanku uu kaba mid yahay ama kuwooda ugu waaweyn kaba mid yahay facarafaati dee ma dafirayo ma inkirayo wuu garanayaa taas qala wuxuu yihi markaa ilaah baa odhan famaa camilta maxaad samaysay fiiha waa nicmada muqaabilkeed wixii aada la timi muxuu ahaa camal maxaad laba timi nicmadaa badan baa lagu siiyaa adigu maxaa camale aada la timi taas baa lagu odhan qaala kana wuxuu odhanayaa tacalamtu waan bartay alcilma cilmiga wa callamtuhu dadkiina waan baray wa qara'tu waanan aqriyey fiika mushkiladu waa halkani waa adiga daraaddaa weeye ayaan alqur'aan adiga daraaddaa baan qur-aanka u aqriyay adiga daraadaan cilmigii u bartay adiga daraaddaa baan dadkii usii barayay ilaahay subxaana wa tacaala miyay ka qarsoomaysa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay haddaad leedahay adiga daraaddaa baan wax u bartay una baray qur-aanka adiga daraaddaa baan u aqriyay been baad ku sheegtay malaa'igta waa sida laftiga tirmidihi iyadna been baad sheegtaa la odhan waa tan waxaa niyadiisa ayd walaakinaka laakiin tacalamta waad baratay alcilma cilmigii liyuqaala caalimun in la yidhaho waa nin caalima in lagugu xormeeyo lagugu weyneeyo markaad majlis timaado dee meelaha majaalista ugu mudan lagugu fadhiisiyo lagugu ziyaarto taasoo kale waa caalim la yidhaaho taas baad u baratay wa qara'ta waad aqriday alqur'aana qur'aanka liyuqaala in la yidhaaho wa qaari waa nin qur'aanka aada u yaqaano qaari ah in lagu yidhaaho ayaad qur'aankiina aada u aqriyeysay macnaa maad u baran una barin una aqriyin qur'aankii dee in lagu ilaahay daraaddii may jirin akhlaas ma jirin faqad qiila dee intiina waa caalim waa lagu yidhi magacaas waa qaarina waa lagu yidhi uma umira bihi isagiina waa la amrayaa waalciyaadu billahi fasuxiba waxaa loo jiidayaa calaa wejhi wejigiisa xataa ulqiya fi naari ilaa naar lagu tuuro oo bal cilmigii taas ee isaguna maqaamka weyn lahaa ayaa isagiina uu naar ku galay qur-aankii xaraf kasta oo la aqriyaa toban xasano loogaba qorayo ugu yaraan ayuu isagiina kana naar kuba galay warajulun midna waa nin saddexaad weeye waana sinfi baa looga jeedaa baan idhi nin wasaca allaahu ilaahay u waasiciyey calayhi korkiisa adduunyadii iyo maalkiiba u waasiciyey wa acdaahu wuxuu siiyey min asnaafi lmaali maalka anwaacdiisa kullihi oo maal kala duwan iyo qeybaha maalkia ayaa ilaahay wadasiiyo isugu daray fautiya bihi isagiina waa lala imanayaa waa la keenayaa facarafahu ilaah baa subxaana watacaala garansiinaya min atacriif oo dee waa loo sheeg sheegayaa nicmadiiyo nicmadiiyo nicmadan nicamahu nicamtiisii oo facarafahaa markaasuu garanayaa oo u garanayaa in nicamtaas loogu nicmeeyey qaala markaa isagiina waxaa lagu odhan famaa camilta fiiha waa nicamta iyo nicmooyinkaas maxaad ku samaysay qaala wuxuu odhanayaa ninkana maa taragtu kamaan tegin min sabiilin ariiq iyo wado tuxibu aada jeceshahay an yunfaqa in lagu bixiyo maalkii fiihaa sabiilkaas waa sabiilkan eed min sabiilin fiiha damiirkan fiiha ku sugani waxay u laamaysaa sabiilkay u laamaysaa lafdiga sabiil damiirkana waa damiir muanas imo de fiiha waxa weeye kelimadan sabiil waa aariiq horta ariiquna waa la mid une tudakar wa tu'anas macnaa lafdigeedu lama bedelayo sabiilatun lama odhanayo ee macna ahaan baa kolkol la ta'niisiyaa waana la tadkiiriyaa labada luqaba way leedahay ee luqaadka carbeed kaba mid ah marka la tadkiiriyo dee damiirkii wixii u laamayey ama haddii nacti iyo sife iyo waxyaala ay meeshii yimaadaan waa la tadkiirinayaa laakiin marka la ta'niisiya arrintu ay ta'niis tahay ee lafdigan mu'anas ahaa loola tacaamulo waxa weeyaan damiirkii u laamayey ishaaradii dee bal matalan iyada laguma ishaarayey sifadeedii waxyaalahaas waa la taaniisinaya tadna halkaasay kaga mid tahay lafdiga dariiqna waa taas oo kale oo imika waxa weeye saasuu la mid yahay iyadoon dariiqatun la odhan dee dariiqa macno kalaaba yeelanaya markaa dariiq isagana yudakar wayo anas macnuhuna tadkiirkan iyo taaniiskan la sheegaya maha lafdi ahaan baa la tadkiirinaya ama la taaniisinaya lafdiga ahaan waa xagga macnaha iyo bal markaa waxyaalihii iyada kuba tacaluqayay ayaa taaniiska kaba muuqanaya tanna waa taas weeyaano tuxibu aada jeceshahay oo qul haadihi sabiili eg haadihi baatan ishaaradii haddana sabiili baa dee waa ismu ishaare waa ismigan dee muanadkaa an yunfaqa in la nafaqeeyo fiihaa ay dee waxa weeyaan sabiilkaas maalka lagu bixiyo kamaan tegin ilaa anfaqtu fiihaa laka wey waan nafaqeeyey waan bixiyey maalkii waxa weeye fiiha ay fii hadihi sabiil weeye ama fii tilka sabiil laka adiga daraaddeed oo ninkana bal wuxuu odhanayaa un maalkii badnaayaad isiisay kumaan bakhayrin ee dariiq kasta oo duruuqda khayrkood adigu jeceshay in lagu bixiyo maalkiiba waan ku bixiyo weliba adiga daraaddaa baan u bixiyey ninkani waa bixiyey maalkiisii waa nin deeqsi ahab uu ahaayo duruuqda khayrka o dhan ba ama duruuqda khayrka kuma bixiyey laakiin dee waxay wax uga imanayaan waa lakadan adiga daraadda qaala markaa ilaahay baa wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay oo haddaad tidhi maalkayga waxaan u bixiyey adiga daraadda been baad sheegtay oo taa aad kuba sheegtay walaakinaka facalta waxaad u samaysay waxaas oo aada maalkaaga u bixinaysay yuqaala in la yidhaaho huwa ninkani jawaadun deeqsi weeye waana wowda lama shade jawaadun deeqsi weeye faqad qiila dee intaasna waa lagu intaasaa doonaysayba waa himadaa gaaban iyo niyadaa xun intii aad doonaysayna adduunya waa lagu yidhi waa deeqsi waa lagu yidhi uma umira bihi kiina waa la amrayaa oo bihi fasuxiba waa loo jiidayaa calaa wejihi wejigiisa loo jiidayaa uma ulqiya waxaa lagu tuurayaa fi naari naar baa lagu tuurayaa alxadiid kolle waa waciid aada iyo aada u adag waciid aada u adag weeyaan oo waxa adigu arrintu ay tahay oo dee khulaasadu ay noqonaysaa un oo imika taasi in acmaash oo dhan iyadoon la kala qaadin inuu ruuxu ilaahay daraaddii ula yimaado ama ikhlaas ulaba yimaada inay waajib tahay waxaa ajri iyo sawaab lagu helayaana ilaahayna loogu dhowaanayaa wuxuu inoogu ballan qaaday iyo ama dee rasuulka ilaahayna soo gaadhsiiyeyna ruuxuu ku mudanaya waa ikhlaas camalka naftiisa maahe waa alikhlaasu fiihi bal taasba weeye waxaana axaadiisan inoogu ama xadiidka inooguba sugan fadligii badnaayee jihaadka uba yimaynu soo maray boqol derajo oo laba derajo kastaba inta udhaxaysa maa beyna asamaa waalard kaa jihaadaya fii sabiilihi loogu talagalay waa fadligaa weyn iyo dee qaybo kalena waa tii fadligaa badan aan soo maray jihaadkii waxa weeye oo taasi uu kuba kooban yahay fadligaa yeelanaya waa liman araada allaha subxaana wa tacaala mukhlisa waa ninkii ilaahay daraaddii ulaba jeeday camalkiisa khaalis yeelaya kaas ee waxa kale in kastaba ha dagaalamo in kastaba wax weyn haba taro wax weyn haba yeele ciddii lalaba dagaalamayay camalkaasi waa camal baatila un buu noqon waana waxa uu naar kuba tegayo bal dee rasuulka ilaahay waqtigiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nin aada u dagaalamay oo aada u dagaalamoo deeto markii laysu soo noqday layidhi maanta waxa weeye wixii uu taray hebel dee wixii uu taray nin cid kula mid ahaydima mama jirto ninkii buu yihi huwa fi naar oo dee markii dambena muxuu ihi in allaha la yu-ayid hada diina birajuli alfaajir o dee ruuxu hadduu faajirkaa iyo niyadiisu xun tahay ama taas yahay camalkiisu waa camalkaa baadilka waxaa kaloo xadiidka inooguba sugan iyadna fadligii aada iyo aada u badnaa iyo darajaadkii badnaa ee dadka culimada ah ay lahaayeen ee laguba ammaan iyo ammaantii badnay ama darajaadka hadda culimada qaarkood ama ay kaba sarreysiyaan jihaadka inay dee cilmigii kaba horreysiyaan oo yidhaahaan waaba iyaga kaba mudan oo ka fadli badan arrinkaasna muxuu yahay waa ninkii ula yimaadee ku sifoobay ikhlaasun tii kale dee waaba kaa naar lagu gelayo kii isaguna infaaqii maalka ee fadligiisu aada iyo aada u badnaa aynu soo marray nin hal keliya keenay uu rasuulka ilaahi yidhi toddoba boqol oo halaad baad leedahayba bal taas iyaduna waa ninkii ilaahay daraaddii ulaba yimi hadduu wax kale u jeeday haddii bal dadkan imaka niyadoodii markay xumaatay saasuu lagu daynayo ajrigii un lagaba qadinayo dee waxaabay noqon lahaayeen dooda markaase ajrigii un kama qadayaan ciqaab bay mudanayaan wixii ag macsiyu isu rogayaa arrintana markay noqotay ikhlaas la-aan ama riyo noqotay dee ama shirki waa kan xadiidkiiba ahaa dee ariya shirki inuu yahay waxa ama shirkibaabuu noqonaya ama riyuu noqonayaaba oo arinku maaha uun ajri buu waayey ruuxani macsiyuu isu rogay ciqaab daran uu ku muto de waana ciqaab bal ciqaabtaasi maxay tahay waa dadka ugu horeeya naar gala oo xadiidkan aan soo naqlinaye tirmidi wariye oo waa xadiid abu hurayre uun waa riwaayo kalena waa xadiidkan duruqdiisa iyo riwaayaadkiisu kaga mid yahay yaa xukma sugnaa rasuulka ilaahay markuu uba sheegay abu hurayra ayuu kuba yidhi de waa haulaai halaaa ama ulaaئika awalu khalq اllahi tascaru bihim الnaar waa khalqiga ilaahay kuwa ugu horeeya ee naar lagu huriyo laguba shido taasi waxay keenaysaa in in badan aan niyadeennii dib ugu noqono acmaashan aan la imanaynana bal aan isxisaabino oo kolley riyuhu aad buu u qarsoon yahay si sooba aroortay waxaa dhici karta ruuxu meel aanu kaba filayn waxaan inay kaba soo galaan oo dadkii dee qulubta nool lahaaye ama taqwada iyo waraca badan lahaabaa umuuraha inta badan dareemaye bal ruuxu inuu bal si ugaba badbaado isagoo ilaahayna weydiisanayo badbaadiyo inuu kaba badbaadiyo inuu ilaahay hadiyo goor weydiisanayo ka magangelaya bal inuu eego oo uu ku dadaalo inuu camalkiisa ilaahay daraaddii ulaba yimaado bal taas weeye wixii dee bal matalan kolbo soo galana ilaahay subxaana watacaala kaa mangala kana toobadkeeno bal arrintu masaladu kolley aada iyo aad bay u adag tahay oo de waxa weeyaan waaba taas ruuxii lama daynaye naarkii ugu horreeyey galay buu noqonayaa xadiid kasta inooguba sugan xadiidkan riwaayada tirmidi baa waxaa kuba sugnaanin in la gaadhsiiya mashufayigaas iyo markaa mucaawiye waqtigii khilaafadiisii ama imaaradiisii la gaadhsiiyeyoo markaasuu yihi de haddii kuwan sidaa loo galay dadkii kale soo hadhayna maxay xaalada noqono aada buu u ooyey oo is idhaahayn maro waaba kuba dhimanaya markii dambea wuxuu yihi dee sadaqa allahu warasuuluhu laba aayadood oo suuratu huud kaba mida man kaana yuriidu alxayaata addunyaa waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun marka waxaa kaba dambaysa kuwaasi deeg adduunyo ninka arrintiisu ay tahay ujeeddadiisu ay tahay ziinadan adduunye un qaradkiisi hadafkiisu waa kaa wixii adduunyadii baa laguga siinaya waayo weliba ninkii ilahay doono si aayad kaleba qayday oo balmatan laakiin maxaa meeshii kuba sugan inay wixii ay la yimaadeen wax buray uu yahay camalkoodii uu buray oo naar ay uba sugnaatay aayadda ka dambaysa ayay kuba sugnayd labada aayadood ee suuratuhuud ayuu aqriyey markaasoo uu leeyahy dee xadiidkan macnihiisi bay noo leeyihin waxay tilmaamayaan kaa arrintiisu ay tahay adduunyo doonun magacdoonun sharafdoon camalkii khayrkaana laba imanaya waa kaasoo haddii adduunya wax lagu siiyaba bal wixii uu doonayey aakhiro waa kaa camalkiisna waa buraya bal arrintan ikhlaas la-aantan iyo dee waxa weeyaan waxaan shirkigan acmaasha uu kuba kacay iyo tiina dee naartan weyn iyo cadaabkan weyn buu kuba gelaya adugu bal waa arrin adag ilaahayna subxaana watacaala hayna badbaadiye bal waxa weeye waa arrin keenaysa inaan bal inaan iskuba noqono xadiidkana aan horteedna dhigno umuuraha uba fiirsano taas wey waa marka xadiidkan kolley culimadna bal arrimay soo qaadaan oo ruuxu hadduu marka horeba qaradkiisu tan haddii camalkiisu waa buray haddii bal masalan waxna waa doonayey adduunyo laakiin niyo khayrna waa kuba jirtay kolkol waxay idhaahaan dee walow barhkood khaasatan raggii mal ajaanibkaas badnaase muxaasibi muxaasib iyo amtaashi ay ka dhigaan kol haday wuxuu niyadii soo galaan inay wada burayso waay iyagu waxay eegaan balbaacis ka xoog badan oo haddii kollay ruuxani khayrkan uu laba iman lahaayo waxaan daraaddeed aanu uga tagayna wax dee bal matalan daarigo kuba yimi ama tabac ahaan iyo dimni ahaan uba yimi uu yahay isagoo marka horeba niyadiisani iyo ikhlaaskiisa uu badnaay oo kale dee nuqsaani way jiraysaa laakiin aan camalkiisu taa kuwa burayn bay kaba dhigaane laakiin waxay dee simaan ruuxii marka horeba waxaan ikhlaas la-aanta ulaba imanayay haddaan waxaani jirin oo waxaan niyadan xumi aanay jirinna waxaan mag lamabau yimaadeen baacidka waxaan ku xambaaraya waaba tan ama baacid kale waa jiraa ee laakiin way siman yihiin oo waa taas oo kale dee labadaba isku baab bay kaba dhigaan oo inuu camalku buraye bal adugu tay intooda badani kaba soo reebaan waxa weeye niyadan khayrku ulaba yimi waxbaa laakiin ku yimi markii dambe oo ama cujbi ha noqoto ama waxyaalo wixina waxa daraaddii baaciska may ahayn oo haddii waxani aanu jirinna kolley camalkii waa la iman lahaayo waa waxyaalahaasa daariga ah ee bal taas intooda badan maxaasibi iyagu waxay leeyihiin waa burayaaye laakiin dee intooda badan suurada camalkiisii oo dhan ma wada buriyaan bal de waxa weeye anun dee ikhlaaskii iyo waxa weeye bal ikhlaas la-aantu waxay keenayso xadiidka waatay nooguma sugan halkan ah ina awala الnaasi yuqضى ywma اlqiyaama waxaa xadiidkuba yimi awalu ma yuxaasabu calayhi اlcabdu ywma اlqiyaamati min camalihi salaatu salaadiisa ugu horeyn doonta wax laguma xisaabo waxaa kaloo isna صaxiixa kuga sugnaa awalu ma yuqضى bayna الnaasi wa fi اdima dadka dhexdooda waxyaalaha loo kala gooyo ee matala loo kala xaqaado waxa ugu horeeya waa dhigyadii halkana way nooguma sugantahay bal kollay siday kuba jamciyaana labada xadiid ee hore dee waxay ku jamcin jireen wixii xuquuq ilaahay ku tacalluqsanna salaada u horeyneysaa acmaasha kale o dhami way ka dambeyneysaa hadday salaadiisu hagaagtana camalkii kale waa u hagaagaya wixii xuquuqdooda ku tacalluqsanna dee dhiigga ugu horeeya oo maalkii iyo waxyaalaha dhiiggaa kaba horeeye laakiin kana waa camal dee waxyaala cibaadadii kuba tacalluqsane siduu qurdabiya yidhaaho dee waa awaliyo nisbiyo wixii xagga marka la eego sida salaadii iyo ama arkaanta ayaa xaq ku tacalluqsan salaada ugu horeyn laakiin jaanibkan marka la eego ikhlaaska iyo ama ikhlaas la-aanta iyo riye sumca iyo magacdoonka iyo siidoonka iyo waxyaalaha jaanibka kuwa tacalluqsanna dadkan baa u horeyn doona oo dadkii kale xataa riye kale iyo istusus kale iyo ikhlaas la-aan laba yimi qolooyinkan ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey baa badnaa oo weyna iyagina waa kuwa dee markaa dariiqan laba maray kuwan baa ugu horeynayo waa awaliye adigu nisbiyaan leenahay oo binisbati likada ba waxaan ugu horreyn binisbati likadana dee waxa u horeynaya tan kaleo waana guud ahaan waxyaalaha soo arooray awaliyada kolley waa dariiq aan ku wada jamcin karno n isugu geyn karno waa awaliye nisbiyo وxadaثnah عlي بن khshrm qال أخbarna الحjاaج yعnي بn محamd عن بن jurayجi qال xadaثnii yuنس بن يوسف عن سulayman بن yasاar qاala sulayman anahu qaala sulayman iبn yasaar ba wuxuu yihi تfrج الnaasu dadkii way kala tegeen عan abi hurayrata manaa تfrqu weeyaan oo dee way la fadhiyeen oo majliskiisi iyo cilmiga lagaba qaadanayo hadiyo goor inay lama fadhiyayo hawlaa la kala leey intii la fadhiyaya markaa dhamaato dadkii baa markaa adigu ازdixaamkii iyo ciriirigii badnaaye dadkii baa ka kala tegey faqaala lahu naatilni الshaamiy waa ti naatilkii reer shaam baa wuxuu ku yihi ee waa taa aynu soo maray واkتص الحadيiث بmثل xadيiث khالد بن الحاrث bal khالد بن الحاrث xadiiثka wuxuu ka warinayey iبن jurayج maantana iبن jurayج waxaa ka warinaya ninkan ama xajاaج iبن محamed المsيسي alأcwar baa ka warinaya marka واkتصa faacilkeedu wuxuu noqonayaa xajاaج isagaa khaalid bedelkiisia oo واkتصa wuxuu dabagalu raad goray alxadيiث xadiiثkii hore buu raacayo بمثل xadيiث khالد بن الحاrث xadiiثkii khالد بن الحاrث lahaa wax laba mida uno aynu soo maray bal kolley malaa habeen iska fasaxna way hayde cashirkana socyaan doonaya de adigu bal hadda malcaw haynoo yaraadeen halkaa inoogu jooga inshaء الlahu taعaalى si hore dadkii de